إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه إن شاء الله تعالى وحين هلكن كسي وضعنا كتابك القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة marka soddonka qaacido ee u dambeeya kitaabka cutubka hore waa lixdan qaacido marka lixdanka qaacido soddonka dambe ayaynu hadda insha allahu tacaalaa ayaynu bilaabaynaa marka insha allah maalintii shan baynu akhrin doonaa maanta mooyaane aynu bilaabayno shan qaacido marka ilaa khamiista insha allah waa ku gebagabaynaynaa biidn illahi tacaala qawaaciddu marka alqawaacid alfiqhiya waxay u baahan yihiin in ardadu ay istiicaabaan oo ay xifdiyaan siiqada ay culimmadu u dhigeen waayo siiqadaasi haddaad xifdido amhilada iyo furuucda iyo jusiyaadka ku dabaqmayana way kaa hor imanayaan marka aada dhex marayso ama aada daalacanayso kutubta fiqiga mar walba waxaad ku turunturoon doontaa qaacida fiqhiya oo miihaalkeedii lagu siinayo marka haddaad qaacidada aada xifdisan tahay waxaa kuu sahlanaanaya inaad jus-iyaadkana aad markaa istiicaabto oo aada amhilo fara badan ay ku soo dhacaan gacantaada alqaacida alxaadiyatu wathalaathuun الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر قاعدة waxa uu kuu sheegayaa mualifku raximah ullah in axkaamta shareecadu in ay kala hadho marka asbaabteedu ay kala duwan tahay daraaddeed asbaabaha axkaamtan allah tabaaraka wa tacaala daraaddeed u jideeyey maadaama ay kala duwan yihiin axkaamtina way kala harharhaysaa oo axkaam markii hore calaa nasaqin waaxid calaa watiiratin waaxida dariiq qura ku wada socotay ayaa kala harhaysa markaad asbaabteeda aad fahamtid oo sababka mid walba allah tabaaraka watacaala u sharciyey markaad fahamto waxaad ogaanaysaa axkaamtaasi inay mararka qaarkood iyagoo aad dee taqsiimka caqligaa amase qismada caqligaa aad is odhanayso meel quray wada marayaan bay haddana kala hadhayaan marka markay sidaasi timaado sabab kasta waxaa sidiisaa loogu camal falayaa waxa uu dalbayo ama kaa doonayo walow hadduu doono ka kale baa-in ba hala noqdo oo ha ka duwanaadee marka wuxuu ku yidhi alaxkaamu axkaamtu tatabacad way bacdiyowdaa yacni way kala hadhaa bixasabi tabaayuni asbaabiha hadba asbaabteedu sida ay u kala tagan tahay fa yucmalu kullu sababin sabab kasta waa lagu camalfalayaa fii muqtadaahu muqtadihiisa lagu camalfalaya iyo wuxuu dalbayo walow baayana alaakhar ka kale baa-in ba ha la noqdo oo ha ka duwanaadee marka qaacidadaas waa qaacido fudud runtii oo aad ka baranayso masaa'ilka qaabka loola baxo iyo axkaamteeda iyo raadadka ka ratibmaya amhiladaana kuusii tawdiixinaysa maalan oo kale haddii nin iyo laba dumari ay ka markhaati kacaan ninkii hebel hebel la yidhaahdaa inuu maalkii hebel uu xaday kaba soo qaad laba xugun baa ku tacalluqaya kow labadaas qof waxay sheegeen inuu maalkaas hebel leeyahay wa fii nafsi alwaqti waxay kaloo sheegeen inuu hebelkaasi xaday sidaa marka ay tahay maalkii horta waa sugnaanayaa oo farajulun wa imra'ataan buu ku sugnaanayaa maalku nin iyo laba dumara oo laba nin haddii ay markhaati furaan maalka ku markhaati furaan wixii amwaal ah oo cuduul ah maalkii dee waa sugnaanaya haddii nin iyo laba dumara la helana cuduul ah oo cadaalad ku sifaysan sidoo kale maalkii waa sugnaanaya soo may ahayn marka in markaa qofkii ay ku markhaati fureen ay yidhaahdeen qofkaasa maalkii xaday maadaama maalkii dhakada uu ka fulo lagu yeeshay in sariqadaa uu sameeye daraaddeedna qadci loo sameeyo gacantii loo gooyo maanta gacantii la goyn maayo sababtu maxay tahay waxa weeye sababtu waxay tahay gacanta waxaa lagu gooyaa laba nin ee dumar dakhli kuma leh baabka xuduudda la yidhaahdo hadday qisaas tahay iyo hadday qadcu alyad liajli sariqa ay tahay iyo hadday tahay xuduud laga oogayo qof dumari dakhli kuma leh sidaa awgeed buu sheekhu wuxuu ku miithaaliyey baabka shahaadaadka oo kale qaacidadan idaa shahida rajulun wamra'ataan nin iyo laba dumar ayaa ayaa markhaati furay aw rajulun cadlun ama ruux cadaalad ku sifaysan baa markhaatigii furay wa xalafa macahu saaxibu alxaq ninkii maalkan sheeganayena dhaar buu raaciyey ilaa qof qura maalka ku sugnaan maaye qofkii labaad booskiisi maxaa buuxinaya dhaarta ila nebigu calayhi isalaatu wasalaam sida xadiiskii fi saxiixayn ku yaallay qadaa dee bishaahidin wayamiin dhaar iyo markhaati wada jirta ayaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam amwaasha ku xalaaleeyey oo dee wax ku xukumay ayib sidaa marka ay tahay laakiin nebigu calayhi isalaatu wasalaam qof gacanta laga goynayo oo wax xaday kumuu goynin qof dumara laba qofood laba dumara iyo nin hadday markhaati ku furaan oo yaan annagaa arkaynay markuu xadaayey shubhun baa meeshii soo gelaysa sidaa daraaddeed baabka xuduudda looma ictimaado dumarka marka mar haddii maalkii ay ku sugnaatay nin iyo laba dumara maalkii uu ku sugnaaday soo inay sariqadiina ku sugnaato may ahayn qadcigu oo gacanta lagu jaro haddana waa waa la kala duway sababta loo kala duwa maxay waa bixasabi tabaayuni asbaabiha asbaabtii baa kala duwan tanna waa sariqo tan kalena waa maxay waa hubuut almaal ayib marka mid walba muqtadaheeda lagu camal falayaayoo laba dumara iyo nin waxay ka howlgalaan oo khabarkooda la qaataa oo shahaadadooda la qaataa markay xagga amwaasha yihiin laakiin hadday qisaas tahay hadday xad la ogaya tahay laba nin baa loo ayaa loo baahanyay ayib taas waa mid waxaa kaloo la mid ah ida dacaa calayhi jinaayatu camdin tuujib alqasaas aw ilmaal nin baa nin wuxuu u sheegtay waxyeello inuu soo gaadhsiiyey baa kaba soo qaad laguba sheegay oo wuxuu yidhi ninkaasi ninkaa isagaa dilay wuxuu kaloo u sheegtay maal kaba soo qaad maal buu ku sheegtay oo yidhi ninkaa hebel maal baan u sheeganaya haddaba qofkii wax sheeganayay haddii la yidhahdo markhaa caddayn baa lagaaga baahan yahay hadduu meeshii laba nin keeno oo markhaati ah labadaa marka ruuxa markhaatina ay ka markhaati kacaan in ninkaas uu ninkaa dilay dee qisaastii waa ku waajibaysa mar haddee labada ruux cuduul ku sifaysan yihiin oo caadilan yihiin oo cadlan yihiin ayib qisaastii waa lagu yeelanaya hadduu doono markaa dee diyo waaba uga wareegi karaa laakiinse haddii laba nin ay ka yaraadaan haddii laba nin ay ka yaraadaan oo nin baa wuxuu yidhi anaa arkayay ninku ninka markuu xabadda ku dhufanayay ayuuba yidhi ninkii sidaa lagu markhaati furay markhaatiga ninkaa qurihii ninkaa ku waajibin maayo ee ku keeni maayo in ninkii in ninkaa loo qisaaso waayo qisaasta waxay ku sugnaataa saynu horeba u sheegnay maxay shahaadatu rajulayni cadlayn ayay dee ku sugnaataa keliya ayib marka waxa weeye ama afar dumaraaba ka markhaati ka xidhi afarta iyadaa dumaraba waxaanu arkaynay ninku ninka marka xabadda ku dhufanayo waa un lowf amaarad iyo astaan iyo raad ayuunbay muujinaysaa keli ah oo baabkii qasaamaday gelaysaa laakiinse ninkii ninka qisaasta ku waajibin mayso loo qisaasi maayo hadday afar dumar ka markhaati kacaan sababtu maxay tahay baabkii qisaasta dumarku ma gelayaan sidaa daraaddeed wax baab ku sugnaanaya baan baab kale ku sugnaanaynin marka macnaheedu maaha nin iyo laba dumare haddii intay qof ay maal ku markhaati kacaan haddii maalkii lagu yeesho oo sidaa lagu xukumo in abwaabtii kalena ay la mid tahay maaha leanno maxaa yeelay asbaabtooda kala duwan sidaa daraaddeed baa axkaamtu saasay u kala hadhadhaa alaxkaamu tatabaacad bixasabi tabaayuni asbaabiha marka sabab walba waxaa loogu camal falaya fii muqtadaahu waxa uu markaa isagu dalbayo ee uu keenaayo ayaa loogu camal falaya saasuu u jeedaa mithaal kale litawdiix yani maarata aynu badinaynaa inanku aabbihii iyo hooyadii mid walba waxbuu ku raacaa oo weladku aabbihii xagga nasabku ku raacaa hooyadiina wuxuu ku raacaa xagga addoonnimada iyo xorriyadda haddii islaan addoon ay dhashay inankii dee way saraayeynaysaa waa gaadhsiinaysaa oo addoon baa la xisaabinaya haddii inan ay islaan xori dhashayna xor buu noqonayaa ku dhacday marka xaggii xorriyadda iyo xaggii addoonnimada ayuu ka raacayaa xagga hooyadii xaggii nasabkana ayuu ka raacayaa xagga aabbihii leanna maxaa yeele labadii sabab baa kala duwan kaba soo qaad baabkii tahaarada iyo najaasada iyaduna waa saas oo kale waxa uu raacayaa akhbath alabaweyn ayuu raacaya labadiisa abe ka xagga diin ahaan khariban xaggaasaa la raacinaya oo waxaa la xisaabinayaa hadduu laba aabbo oo gaala ah ay iska dhaleen yacni xaggaasaa la raacinaya haddii maalan oo kale ay noqoto xagga kaba soo qaad nasabka waxaan ujeeda xagga diinka baan ujeeda xagga diinka oo kale haddii ilmo yar la helo kaba soo qaad waxaa la raacinayaa xagga aabbaha aabbihii hadduu muslim yahay hooyadiina ay tahay kaba soo qaad ay kristanba tahay keebaa loogu abtirinaya oo la raacinaya xaggii diinta aabbihii baa la raacinaya khayru labaweyn baa la raacinaya labada aabbe ka diin fiican baa la raacinaya oo la odhanayaa waa xaggii diinka laakiin hadday labaduba dee kristan yihiin dee nafsa shay isagu waa markaa dee aabihii buu waa labadii waalid buu la xog u yahay dayib marka waxaa ka mid ah baabkan ku saabsan shahaadatu alfuruuc waalusuul markhaatiga ay furaan dadka isdhaldhalay amada laba labada ruuxee isu dhaxay hadday intuba ay cadaalad ku sifaysan yihiin wixii ay isku markhaati kacaan ee isku furaan iyagu waa la ijaazaynayaayo waa waa la qaadanaya hadduu aabbuhu inankiisa ku furo yidhaahdo inankaygaa waxaa sameeyey kaba soo qaad ama walaalku walaalkii ku furo yidhaahdo walaalkay baa gardarnaa marka dadkii usuushii iyo furuucdii is ahayd hadday iyagu isku markhaati kacaan waa la qaadanayaa laakiinse hadday isu markhaati furaan oo yidhaahdaan aabbahay waa laga gardaraa ama walaalkay waa laga gardaraa dee markaa waa nafcijiido laysu laysu aqbali maayo maxaa yeelay sababkaa kala duwan wakadalika maay maxaa yeelay meesha waxaa daale tuhmaa imanaysa inay labada ruux dee muxaabaad samayn karaanoo eh, isu ni- isu diir nixi karaan oo ninba ninka kale u qabyaaladoon karo oo eh, wahaakada labada ruux ee cadowga isu ah way isu markhaati kici karaan isku markhaati kici karaan waxay odhan karaan ninkaa hebel yahaayo cadowgayga ah waxaa isagaa xaqu leh wuu odhan karaa marka waa la aqbalaya laakiin hadduu cadowgiisa yahay wax isaga darar ku ah kuma markhaati kici karo ma odhan karo ninkaa hebel yaanu cadowga nahay ayaa waxaa qaba cidi dhegaysan mayso illa waaba cadowgiisii wahaakada marka sidaasay u tahay asbaabtii haddii tabaayin uu ku sugan yahay axkaamtuna tabaayin baa ku- baa ku imanaya saasay markaa ay tatabaacad uu u sheegayaa mu'alifku marka horta qaacidada macnaheedu amfiladaasaas tawdiixinaysa waana sidaas weeye القاعدة الثانية وثلاثون من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا هل كان نوع كل شيء قد يدكو سابسا قفكو هدو قفك لو ولا الكيس حقوق لقول إياه وكبحيو xaalada uu ka bixinayana niyadda uu ku hayo inuu hadhow markuu ka bixiyo isagii u noqdo yidhahdo wixiisi inuu isa- jaa'is tahay sharcan mar hadduu birniyat rujuuc uu ku bixiyey maalkan oo uu waxaa ka bixiyey yaa xuquuq lagu lahaa dee rajac baa ayaa ayaa qaacidadu odhanaysa waa noqonayaa oo wuu ku yeelanayaa wuu ku yeelanaya xaq ku waajibay walaalka ama saaxiibka oo tacasarat calayhi an yadfac aw yusadid inuu bixiso waa ku adkaatay waana ku waajibo ka- wax dee waxa weeye laa mafara minhu ah wuu ka baxshay mar hadduu ka bixiyey markuu ka bixinayana uu niyeystay hadhow inuu ka qaato dee wuu ka qaadanaya baa shareecadu ay eh, qabtaa oo ay qaacidadan ay taqriirinaysa saa daraaddeed wuxuu uhi man addaa ninka guda can hayri hayrkii ka guda waajiban shay waajib ku ah biniyati rujuuci calayhi ee, niyad ah inuu ka qaato ama uu kula noqdona ku bixiya rajaca waa u noqonayaa oo de waa kula noqonaya oo waa ka qaadanaya wa ilaa haddii kale miyaa oo uu markii uu bixinayay walaalkaa waxaa ka bixi min baabi tabarucna kaga bixi hadduu sidaa kaga bixiyey falaa hadhow ma odhan karo is waa ninkii maa- maalintii aan wax ka bixi haa hadal baa iyo buuq baabad keentay waxayga nas ma odhan karo war adaa dee min baabi tabaruc waxaan eh, tabaruc ahaan igaga bixiyee anigu iga- iga bixina kuma odhanin adna maad niyeysan markii inaad hadhow dee waxaanaad iga bixisay inaad iga qaadan doonto marka wixii aad markii hore niyad wanaagsan ku bixisay oo tabaruco lilaaya dee siyaa ku noqoha noqonine ee waxa weeyaan aan, dee iguma lihid marka saasuu miaalku wuxuu ka dhigay qaala allahu tacaala fain ardacna lakum faaatuuhuna ujuurahuna aayadda bilowgeed maxay ahayd askinuuhuna min xayثu sakantum min wujdikum walaa tudaaruuna litudayiquu calayhina wain kuna ulaata xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna fain ardacna lakum faaatuuhuna ujuurahuna waatamiru baynaka bimacruuf marka aayaddaas oo fi suurati alaaq aayadda lixaad ah waxa uu musanifku yidhi faina ujrata ar- alradaac cala alab ilmaha aada dhashay soo hooyadu naaska caadatan innaga uma dhigto hooyadu min baabi tabaruc bay ugu dhigaysaaye hooyadu hadday tidhaahdo anigu naaskayga ana iska leh ilmahaanaan kuu dhalay naaskan uu jaqayo dee mushkaayadiisa iska bixi xaq buu ugu yeelanayaa maxay xaq bay ugu yeelanaysaa aabbihii inuu iska bixiyo een, ujrat aradaac mushqaayaddii nuujinta naas nuujinta ilaahay baa dee qur-aankiisa ku sheegay dumarkii muطallaqaadka ahaa ee baa'inada weliba ahayd een, allah kaga sheekeeyey aayadda haddaynu akhriyaynay oo alla wuxuu yidhi wain kuna ulaata xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna dumarku hadday uur leeyihiin biilka ka bixiya ilamaa ay umulayaan oo ay uurkii ay dhigayaan fa in ardacna lakum haddaba hadday idiin nuujiyaan fa aatuuhunna ujuurahunna waxaa siisaan ee mushkaayadda siiya baa ilaahay qur-aankiisa ku yidhi marka musanifku wuxuu yidhi fa ina ujrata aradaac mushkaayadda nuujintu calal abbi aabbahay saarantahy fa idaa ardacat ilum hooyadu hadday nuujiso allatii laysat fii xibaali abi abi طifli oo aan aabbuhu gabadhan nuujinaysana weliba aan xadhig ugu xidhnayn hooyadii aan ilmahan dhalinin hadday hooyadu de maalan oo kale ayba diido oo ay tiraado anigu ilmahaaga naas u dhigi maayo aabbaha waxaa laga doonayaa inuu ilmihiisa qof dumara oo kale oo nin kale qabo inuu kirada ka bixiyo oo yidhaahdo inankaa ii nuuji kiradii nuujintuna iyo mushkaayaddii nuujintuna waa taa marka saasuu musanifka kuu yidhi fa idaa ardacat ilum hooyadu hadday nuujiso allatii hooyadaasoo laysat fii xibaali abi ifli aabbaha ilmahan dhalay aan xadhigba ugu xidhnayn oo aanu qabinin hooyo hadday nuujiso ilmaha hooyadaana aanu aabbaha ilmahan dhalay aanu qabinin rajacat biاlujrati caleyh ujradii bay kula noqonaysaa waxay odhanaysaa ujradii is wa milu dalika taa waxaa la mid ah man anfaqa calaa zawjati اlgayri wa awlaadihi nin kale oo afadii oo lagaba maqan yahay oo biilkii ka go'ay baad biilkii ka bixisa adugu ama carruurtiisii baad biilkii ka bixisa ya aw man tajibu calayhi nafaqatu min almamaaliki aw albahaa'im amase qof dee bahaa'im ma yeedhaan dee leh lo baa u xeraysan geel baa u xeraysan ninkii lahaana waaba ka maqan yahay dee kaa nafaqadiisi ay ku waajibtay ayaa laga doonaya de inuu inuu bixiyo xoolahan meeshan ku xeraysan cawskooda iyo calafkooda markaasaad ka bixisay ad waad tidhi hadhow aad ka qaadatide ilaa xoolahan way dhimanayaane ninkii ay ku waajibtayna waa maqan yahay bixi hadhowna adigu ka qaado niyaddaad ku qabata amabaa dee addoomo meesha ugu xeraysan wanawa rajuuc calayhi rajac wuxuuna niyeystay markuu hadhow yimaado inuu dee u tago oo yidhaahdo wixiisi dee rajaca waa u noqonayaa oo waa ka qaadanaya baa sharcadu tiri wa khusuusan idaa kaanat alcaynu biyadihi weliba gaar ahaan marka uu isagu dee ninkan iminka wax bixinayaa shaygan lafhaantiisa oo gacantiisa ay kuba jirtaba sida kii murtahanka ahaa sida kii ajiirka ahaa iyo wixii la halmaala oo dee qof baad ka kiraysatay wax mamluuk baad ka kiraysatay ama waxaad ka kiraysatay maalinkaa maanta ah rahaan baad neef baad rahaan u haysatay wahaakada dee nafaqadii waa laga doonaya qofkii lahaa xoolahan sidaa daraaddeed buu u jeedaa hadhow hadduu birniyat rujuuc waxaan u bixiyo waa u tegayaa wixii uu ka qaadanaya wakadalika waxaa la mida buu uhi man addaa can kayrihi daynan qof walaalkiiya qofka dayn ka bixiya dayn likayri qof kale ku leeyahay ayuu ka bixiyey falahu rujuuc waa waa u tegi karaa waa ku noqon karaa o odhan karaa wixiisi dee dankii baa kaa baxshay laakiin kull hadi lmasaa'il waa goorma waa idaa nawa rujuuc calayh hadduu u niyeysto inuu hadhow ka qaato oo kula noqdo fa in nawa tabaruc haddii uu niyeysto inuu tabaruc ahaan waxaan uga bixiyo aw lam yanwi shay-an amase xoba muu niyeysan falaysa lahu rujuuc xaqu male inuu ku noqdo yidhaahdo wixii aan kaa baxsheen min baabi tabaruc kaaga bixiyey dee is liannahu maxaa yeelay dee lam yuwakilhu qofkan dee ma wakiilano ma odhan iga bixi walam ya'dan lahu idanna uma sinin walam yanwi rujuucan niyata rujuucna muu samaynin oo muu qabinin inuu hadhow ka qaatona muu muu niyeysan masalada marka waxaa laga soo reebaa qofkii maalan oo kale zaka ku waajibtay ama kafaara ku waajibtay iyo wixii la halmaala oo kulli waxaas oo dhan kafaarada iyo zakada bixinteeda iyo wixii la halmaala dee niyay qofkii bixinaya niyay ka rabaan oo qofkii kale hadduu ka bixiyo zakadii hadhow odhan maayo zakadii lagugu lahaa baan kaa bixiye keen waayo dee qofka bixinayabaa niyo u baahnaa inuu niyeysto ama dee ci wakiiso ilaa wakaaladu niyay qabtaaye ha ayib marka qaacidadaana intaas maaratay madmuunkeeda iyo dulucdeedu horta waa intaa weeye man addaa can kayrihi waajiban qofka kayrkii waajib ka guda biniyati rajuucna kaga guda calayhi inuu niyo ah inuu hadhow ku laabto oo ka raadsado wixii oo ka qaato rajac waa wuu ku noqon karaa oo waa u tegayaa oo wixii waa ka qaadanaya wailaa falaa haddii kale sameeya hadduu tabarucaan uga bixiyo القاaعدة الثالثة وثaلاثون قاaعidada saddex iyo soddoنaad waxa weeyaan إidaa تزاxمت المaصاaلح haddii maslaxadii ay iscidhiidhdo dhowr arrimood oo mid walba maslaxadii ku jirto ayaa goobtii taagan mid walbana waxay doonaysaa in iyada la icmaaliyo la hormariyo qudima waxaa la hormarinayaa alaclaa minha ta u sarraysa masaalixda meeshaa taalla maslaxadda u sarraysa ayaa la hormarinayaa oo la horraan fulinayaa oo lagu horraan camal falayaa baa loo jeedaa fa yuqadamu kaba soo qaad waxaa la hormarinayaa alwaajibu ay maslaxatu lwaajib waajibka maslaxaddii waajibka waajibka ahayd ayaa laga hormarinayaa cala almustaxabi maslaxadii mustaxabka ahayd waraajixu maslaxatan ka maslaxad ahaan raajixa maslaxaddiisu ay tahay maslaxa raajixa ayaa waxaa laga hormarinaya maxay cala almarjuuxi ka maslaxadiisu ay tahay maslaxatun marjuuxa laga rajaxan yahay taasu waa waa qaacido qaacido labaad buu ku darayoo waa taas waa asal asal labaad buu ku daray wuxuu yihi waidaa tasaaxamat almafaasid wixii fasaad la odhan jiray ama xumaan oo dhamiba haddii ay iyadana ismusaaxamayso oo ay iscidhiidhido oo wadura ilaa ficli axadihaa midkood in la sameeyana lagu khasban yahay oo lagu khasbanaado qudima alakhafu minhaa mafsadada ugu fudud baa labada la hormarinaya ee mafsadada weyn in lagu dhaco la hormarin maayo mafsadada fudud baa maxay la hormarinaya la imaatinkeeda waa halka soomadu ku tiraahdo laba daran lagu doorransiiye laba mid waliba kuu daran tahay iyaa lagu doorransiiye marka maxaad samaynaysaa marka soo labadu ma sii kala darra ta aadka u sii daran iyo ta fudud ya mar haddee labada ay ay taagan tahay mid walibana ay mafsado tahay dee ta fudud baan iskala imanaya si mafsadadu u yaraato ila shareecadu waxay kaa rabtaa maxay taqliil almafaasid mafaasidda inaad inaad imaato ku samayso baabi'iso haddaad baabi'in kari weydana inaad taqliiliso aada yarayso wa akhafu dararayn laba darar ta fudud aada mar walba la timaado marka sheekhu musanifku wuxuu yihi raximah llah wahaadaani aslaani cadiimaan laba asaloo waaweyn weeye qaala tacaala ilahi wuxu uhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwamu qur'aankani wuxuu kugu irshaadinayaa oo kugu kugu hanuuninayaa lilatii khasladii hiya iyaduba aqwamu toosnaan badan ay aslaxu wa axsanu khaslad waliba ama arrin kastaayba arrintay ka mudan tahay ee ka maslaxad fiican roon tahay midba miday ka maslaxad wanaagsan tahay ya ayuu qur'aankani kugu hanuuninaya baa ilahay qur-aankiisa ku yidhi a marka mar kasta oo laba isu yimaadaan arrimood oo labada arrimoodba ay ma'muur yihiin sharcan maxaad la imanaysaa ta aslaxa baad la sii imanaysaa ay kugu kulmaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waattabicuu raaca axsana maa unzila ilaykum min rabbikum kan laydiin soo dejiyey kiisa u fiican raaca oo min rabbikum xagga rabbi la idinka soo dejiyo waayo shareecaduma waxay leedahay axsan iyo xasan bay leedahay qur-aanku muxuu leeyahy xasan axsan iyo xasan mid wacan iyo mid ka sii wacan macnaha looma jeedo macnaha loo jeedaa culimmadu waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa ittabicuu mimaa unzila ilaykum rabbakum rabbi wixii la idinka soo dejiyey xaggiisa raaca oo maxay ah min almri wاlnahyi wاlkhabari والمثل والقصص والجدل والوعد والوعيد وهكذا حل يا لوحي قرآنك وشملية أما كل مية أوردن هذي وعد وعيد هاي هذي هاي هاي أمثال يا أمثال قرآن كو سميه تصاليال يا مهمهيو القرآن كو تدك أهل العقل قابو مهمها أو تصاليا هذي تاتهاي هذي قصص عبر كسبان أي تهاي هذي تهي أخبار inaynu rumayno ay tahay hadday tahay amar iyo nahyi kuwaas ayaa waxaa loo jeedaa axsanuhu baa loo jeedaa axsanuhuna waa maxay markaa siday salafka ku fasireen axsanuhu waxa weeye wa axsanuhu an ta'tamiruu liamrihi hadduu amar yahay amarkiisa inaynu qaadano wa tantahu camaa nahaa canhu hadduu nahyi yahay inaynu nahyigiisa ka reebtoonaano waayo nahyigu wuxuu ka mid yahay mima unzila fi lkitaab kitaabka waxaa lagu soo dejiyey hadday dadku wixii ay la yimaadaan hadday dadku maalan la yimaadaan waxyaalihii manhiyaadka ahay shareecadu ay diiday hadday dadku ku dhacaan oo la yimaadaan culimadu waxay yidhahdeen waxay noqonayaan dadkaa ku dhacay caamiluuna biaqbaxihi laa caamiluuna biaxsanihi axsankiisa kumay camal faleen maxay ku camal faleen aqbaxiisa bay ku camal faleen kiisa u liitay marka taas baa culamaau ta'wiil min asalaf asaalix ay ku fasireen marka qaala tacala ilahi wuxuu yidhi aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana aayaddii horey la macnaa tahay kuwa qawlka istimaacaya oo dhegaysanaya oo qofka qaa'ilkaa ee yidhi ka dhegaysanaya dabeetana fayatabicuuna raacaya axsanahu wa axsanahu waxay ku fasireen wa axsanuhu taacat allah qawlkii markay maqlaan faraayay ilaahay taacadiisa iyo taacada rasuulka ku dhaqmaayey baa loo jeedaa mar haddaad qawlkii aad maqashay itibaaci marka muxuu noqonaya miyaanu camalkii ahayn marka axsanahu la imanayay waxaa loo jeeda ku camal falaayey oo taacadii ilaahay gudanayey amase axsana maa yu'maruuna bihi wax la faray kiisa u wanaagsan la imanayo oo fayacmaluuna bihi ku camal falay وهكذا مركا قاعدة شيخ وحكم مثاليي قصدي خضر مركي أود دلي المه يرى وكبقي إنه لمدي سي آب وكركار كويداريو أو دين تبقى صارو iyo doontii uu dakhalka u dalooliyey oo uu loox ka saaray dabadeetana meel biyuu ka soo galaan dee halkaa uu daakhilkaa hoose ka dalooliyey isagoo mafsado ka weyn ka cararaaya oo maxay ah in doonta gebigeedaba nin meliga oo boqor ah ayaa meel halkii hore u fadhiyo jidgooyo ugu jira oo doon kastoo wanaagsan qaadanaya laakiin doon qarbaboosho gebigeedaba daloosho biyaha aan aada u celinaynin markuu arko dee wuu iska sii daynaya marka in la dalooliyo oo markaa ay saa ku nabad galaan إلا دلالته وفسهاده ومفسده إيه إن دونت يوحي صار رابا لقاطه كبي جديبة تبى الله بدأ مفسدير إلا دلالية مفسدير سدا دراد الله بدي مفسد محول محول ليمي هي يريد بوقات أو الراعي إنه المهني ودلو إيه إن المها إن المها لدلاوة مفسده إن المها أنت لداية الله بدي سيابا وكلفه إن إيمانك بقوة إدارينا waa mafsado ka sii weyn marka wiilkii daxyad maxaa looga dhigay in labadii waalid laga badbaadiyo maxay kufrigii iyo inuu ku karkabadeeyo maxay inuu diintaba weydaariyo dee sidaa awd awgeed baa labadii mafsado markii laysu egay inankii dilkiisii ayaa waxay noqotay mafsado ka yar labadii waalid oo diintaba ka baxa saa daraaddeed baa wiilkii loo dilay ya laakiin de waa shareecadii waktigaa taale maanta maaha haddaad tira mid halkan arkayoo aabbihii nafta u keenayo dabeetana kaasaan dilaya kaga quruufaya maanta miyay dhacaysaa laa ayib yani waa amhilada waxaa loo keenaa litawdiix xubin baa lagu waadixinaya si qaacidada aada u fahamto leanno qaacidadu waxay yeelanaysaa maxay qaar waaqiciya iyo qaar iftiraadiya ayay yeelanaysaa ayib saas marka wuxuu ku yidhi wa qisatu lkhadir qisada khadir fi qatlihi اlghulaam dilkiisa uu ilmaha dilay yani nebi waxaan ujeedaa khadir haddaynu dhahan weli saalixabuu ahaa iyo haddaynu dhahan nebiba labada waa la isku hayaayo dilkii uu dilay ilmaha iyo wakharqii lisafiina doontii uu dalooliyey ha tadullu waxay ku tusinaysaa cala alas cala alasli athaani asalkii labaad oo maxay ah in mafaasiddu hadday tasaaxumaan oo mid ka mida in lala yimaadana lagu khasbanaado inka akhafka ah ee fudud lala imanayo asalkaa labaad bay qisadaas ku tusinaysaa buu yidhi qisada khadir fa ina alxaala daa'iratu bayna qatli lqulaam waayo xaaladdu waxay waxay ku meeraysanaysaa ku wareegaysaa uun in ilmaha la dilo wahuwa mafsada iyo wa bayna irhaaqihi liabawayhi wa ifsaadihi diinahumaa iyo inuu labadiisii waalid uu karkabadeeyo dabeetana diintiina uu ka fasahaadiyo wahiya mafsadatun akbar dilka ilmahana way kasii mafsado weynta fartakaba alakhafa kii fududaa buu marka la yimi wa kharquhu asafiina doontaa uu dilaaciyey ama jeexay ma qori ka saaray ma dee u dalooliyeyna iyana waa mafsado wadahaab safiina doontii oo la waayaa kullihaa dhammaanteed khasban booli la booli yacni uu nin dee dhaco oo uu booli ku kaxaystana oo booligaasoo min almalik aladii amaamahum boqorkii hortooda meesha ka horraysa dee doonta meesha kusii socotay dee u fadhiyey in maligaa lagu sii daayo uu sidaa doontii ku kaxaysaanaa dee akbar mafsadatan waa mafsado ka weyni doontii in la dalooliyo fartakaba alakhafa minhumaa mid walba wuxuu la yimi tii fududeed buu la yimi fayadkhulu fi hada min masaa'il alaxkaam maa laa yucaddu walaa yuxsan masaa-isha axkaamta waxaa baabkan soo gelaya labadan asal waxaa soo gelaya waxaan laga soo horka laaban karinin oo aan la soo koobi karinin haddaba fa idaa daara alamru haddii arrintu ay ku wareegto bayna ficli alwaajib aw ilmasnuun shay waajiba iyo shay sunnaa inaad samayso e hadday labadaa kuu taagan tahay oo labada arrintu ay ku warwareegayso oo ku noqnoqonayso waajaba taqdiimu lwaajib waxaa waajiba in waajibka la hormariyo hadday tahay baabka salaada waajibka iyo sunnaha salaada salaad sunnaa iyo salaad waajiba salaada waajibkaa waa la hormarinaya amase hadduu doono ruk qadiyad rukni ah iyo qadiyad min abcaadi asalaa insax atacbiir ama ah min sunan salaa ah dee ruknigaa la hormarinaya leanna rukniga la-aantii dee salaadiba jiri mayso ama shay waajibaatu salaa ah iyo shay min sunan salaa ah labadaasaa kugu yimi dee shaygii min waajiba salaa baad la baad la imanaysa wakadalika asiyaam soomkuna waa la mid sadaqadu waa la mid xajku waa la mid cumradu waa la mid dam iyo wixii kale cibaadaadka iyada waa la mid wakadalika waxaa la mid ah baabkan soo gelaya nafaqadii waajibka ahayd yani biilkii waajibka ahaa iyo biilkii mustaxabka ahaa inaad qofkaa biil siisaa waa mustaxab oo kaba soqod qof muslimiin oo iska dayacan baad ratayoo laakiin aan nafaqadiisu waajibka uga ahayn markaasaad wax u tuurtuurtay ama aad wax siisay ama aad tiri wareedhe markaad artay dee in xaaladdu ay ku yar adag tahay iska mucsir yahay wuu noolaanaya laakiin wuxuu u baahanyay nooc min atawasuc markaasaad wax siisay oo nafaqaad ka bixisa biil baad ka bixisa tir halkaa biil ka qaado iyo biilkii kugu waajibay adiga oo ama xaaskaaga iyo caruurtaada iyo cid allayaala ciddii dee nafaqadii nafaqadaadu ay ku waajibtay ay nafaqa u waajibtay labadaa markay ku taagan tahay qofka biil ahaan waajib kuugu leh baad ka hormarinaysaa qofka sunno ahaan kuugu leh ama sadaqaadkiina waa waa la mid iyaduna wuxuu yidhi wa taqdiimu aacati man tajibu aacatuhu calaa man tustaxabu aacatuhu qofka aacadiisu ay waajib tahay iyo qofka aaca inaad adeecdaa ay mustaxab tahay labadaa markay kuu taagan tahayna ka inaad adeecdaa ay waajib tahay ayaad hormarinaysaa sida aacada ilaahay iyo aacada rasuulka oo kale aacada ilahi iyo aacada rasuulka waa inaad ka hormarisaa aacada makhluuqa waa inaad ka hormarisaa ayib aacatu waliy اlamr ninka madaxda ah ee madaxdaada ah aacadiisa iyo shaksi caadiya oo aqribadaada qaraabadaada ama min cumuumi muslimiin ka mid ah aacada uu kugu leeyahay hadday masnuun tahay oo mustaxab tahay inaad adeecdaa labadaa hadday kuu taagan tahay aacatu waliy اlamri waa inaad hormarisa leanna aacadiisu waa waajib hadaanay macsi aanay ahayn saasuu marka sheekhu wuxuu ku yidhi wa amhilatu tasaaxum alwaajibi waalmasnuuni kaiira tusaalayaasha ku saabsan waajibaadka iyo sunnayaasha is- mar qura meel is- ku kulmaya ee isdixaamaya way fara badan yihiin haddaba faidaa tasaaxama alwaajibaani laba waajib hadday iscidhiidhiyaan oo laba waajib ay meel ku wada kulmaan ama laba sunna meel ku wada kulmaan qudima alaclaa minhumaa kooda sarreeyo baa loo hormarinayaa fatuqad- fatuqaddam fatuqadimu almar'atu haweenadu waxay hormarinaysaa taacata zawjiha ninkeeda inay ateecdo ayay ka hormarinaysaa calaa taacati abaweyha labadeeda waalid inay ateecdo waa idaa lam yumkin idaa lam yu- yumkin iljamcu baynahuma waa haddii taacadii waa- labada waalid iyo taacadii ninka aan aan la midayn karaynin haddaan meel la isugu wada geyn karayn oo la midayn karaynin ya- maxay hormarinaysaa taacada ninkeeday hormarinaysaa ha ويقدم العبد أدونك وحور مرنيا طاعة الله بكور مرنيا على طاعة كل أحد قف كست إنه أضيع أكله طاعة إلهي بكور مرنيا ولهذا صادر هذا لا يطيع والديه قف كل بدي سوالد أضيع ما في منع ما هدي الديدان له أي لطاعة الله إلهي طاعة صديق الديدان ومحاكمة طاعة إلهي يكون واجبته من الحج المتعين حج كوكو عينو بي أو فرض العين كوكو نقضي oo shuruuddii aada buuxisay inaad ay tahay ku xajiso xajkuna xaju suruurkii uu yahay ee xaj tabaruca aanu iska ahayn oo fadiilaa aanu ahayn ee xajkii rugniga ahaa ee aad ridi lahayd ay tahay ya iyo hadday ku yidhahdaan waalidkaagu iska joog labadaa waxaad adeecaysaa daacada ilaahay leanno ilaahay baa kuu yeedhay oo waadin fi nnaasi bilxaj ilaahay baa tabaaraka watacaala yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyt ilaa aakhir alaayaat ilaah baa dee kugu waajibiyey marka daacada ilaahay baa ka horreysa daacada labada waalid wa kadalika waxaa la mid ah jihaadkii mutacayinka ahaa jihaadku marna fardulcayn buu noqdaa marna fardulkifaayuu noqdaa hadduu farducayn noqdo waxa weeyaan dee marka xaaladdu fardu waalidkaaga inaad inaad adeecdaa waa farducayn jihaadkuna marmar buu farducayn noqonaya labadaa farducayn markay kugu kulmaan waxaad hormarinaysaa jihaadkii leanno xaalad waxa weeyaan inaad xawsadii muslimiinta aada ilaalisa ay tahay oo sharki shar cadiim oo ka weyn ya haddaad waalidka khilaafto uu meesha imanaya Een, taa weeyaan wakadalika wuxuu yidhi wayuqadimu alrawaatibu cala asunani almutlaqa wayuqadimu wuxuu hormarinayaa alrawaatibu sunnayaashii raatibada ahayd ayuu wuxuu ka hormarinayaa calaa asunani almutlaqa sunnayaashii iska mutlaqa ahayd oo qofku eh, marka uu fi xaalati nashaad helaba uu sunnayaal iska geli jiray oo uu sunnaysan jiray iyo markay kugu kulmaan sunno raatibo ah oo salaadaha raacsan sunnayaashii qabliyada ahayd ama bacdiyada ahayd ee salaadaha ama ka horreeya ama ka dambeeyey ee dee raacsanaa salaadaha ee raatibada la yidhaahdo Een, iyo hadday kugu kulmaan sunno mutlaqa inaad inaad een, een, een, inaad samayso waktiguna uu cidhiidh yahay maxaad la imanaysaa tii raatibada ahayd baad hormarinaysaa leanna hiya aclaa min almutlaqa mutlaqada iyadaa ka sarraysa والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل عبادات كان نفعه متعدد يهي إن نفعه ددك ودقاري أيات كهر مرنسا عبادات كا نفعه قاصر كي يقف كخورة كوكوبية سمينية سيدا محي طلب العلم يتهجد كما كوكو مي إما إن دعاوة تهجده سنة يالتا وضع سوق فتجهد تهجد قيام قيام الليلة إيه إن دد بعد درسي كادون إيه درسي كهرباء إيه إن آد اللهم صل على محمد آد درسي قد يارس آد علمي قد على عطاء مسألة دي آد آه، صوب بس صوب بس ليس مضغي كسر سميسو صاهد مسو مركا كدب آد يدو آد حسن ال- آه، آد آد سميسي مقرنا سايد آد سوى ناس نصو ديارسي آد مركا سفيع نقودتو ya ama aad adiguba dalabulcilmi samayso oo hadday ku istaagto inaad wakhtigaa tahajud aad tahajuddo iyo inaad wakhtigaa dersi dhegaysato ood cilmi soo xasiliso cilmigaasoo nafcigiisu hadhow dadka aad sii ballaqsiin kartid ood sii gaadhsiin kartid oo aad nafcigiisu uu caam noqonayo iyo inaad salaadaada adigu iska shuuqsato ood keligaa iska tukato ilaa salaadaada cidi kulama lehe labadaa hadday ku taagan tahay keebaa la hormarinaya ma alabulcilmigaa la hormarinaya mise tahajudka la hormarinaya alabulcilmigaa la hormarinaya limaada lianna nafcuhu mutacadin ila alkhayr nafcigiisii wuxuu u tallaabayaa dadka intiis kale u tallaabaya baynamaa tahajudka adigu kugu gaabay wakadalika waxaa la mid ah sadaqadii iyo wixii la halmaala oo had iyo jeer aale dee waxay ka mid tahay min cibaadaadka had iyo jeer nafcigoodu u banaayay uu maarata nafcigoodu uu tallaabo dadka u gaadho ayuu ka mid yahay marka cibaado kuu gaara maalkaaga haddaad ku bixiso cibaado adiga kuu gaara iyo inaad cibaado nafcigeedu ummadda wada gaadhayo shay sabiil ah oo waqaf ah oo ummadda oo dhan ay ka wada faa'idaystaan sida masaajidkan hadda aynu ku cibaadaysan oo kale dee dad baa dhisay inagaa nafcigii de ilaa yowmi haada dee nafcigii waxba ka laasan la baynaba hadduu maalintii ku bixiyo shay markaa la cunayo oo masaakiinta markaa la siinayo oo dee haddaan dee xaajo dararo oo adag aanay jirinin laakiin aad istiraado bal maanta wax baxso yacni mayaadiinta wax lagu bixbixinayay baa laftoodu kala sarsaraysaa loo jeedaa mala waa waqtigii baa gaadhay waxaanu ku khatimayaa amhilada asalka labaad baan hal mihaal ka bixinaya waxa weeyaan asalka labaad wuxuu ahaa idaa tasaaxmat almafaasid wadura ilaa ficli axadiha qudima alakhafa minha waxaa ka mid ah qofka waxa weeye daruura u qabato shay xaaraana inuu cuno oo meel cidla oo gabaahiira oo cidla ciirsila ah oo ciduu cawaansado iyo ciduu wax ka qaata midna aan u dhawaynayo cidu martiyo ayaa nafti ku qabsata waxaana u dhow agtigiisa agtiisa waxaa u dhow waxuu afkaa geliyana bakti baa u dhow baktigaa ila naftu waa baxaysaa inuu nafta celiyo oo uu cuno waajib bay ku tahay haddaba baktiga laftiisii ayaa sii kala xun halkaa waxaa yaalla neef baktiyey halkaana waxaa yaalla ey baktiyey labadaa keemaad hormarinaysaa ma eygaad hormarinaysaa mise neefka adhiga baktigaad hormarinaysaa dee neefkaynu isxigsiinaynaa waayo intii aanu baktiyayso isagu xalaal mu ahayn baynamaa kani markiisii hore isagu ahaa maxay muxaram uu ahaa saasaa loo jeedaa wakadalika labadiisii dumar ahaa ayuu mid ka mida daruura u qabatay unuba uu u galmoodo oo uu ka muraadsado labada dumari mid waabay soomantaho faralkiibaabay soomantay bisha rabadaan midana xayd bay leedahay dhiiggii caadada ayay leedahay culamadu waxay yidhahdaan labadaas hadday kuu kalifto oy daruuraba ay timaado meeshii ya waa labaduba waa muxaram inaad u tagtaa laakiin laba muxarama hadday aad aad ku khasbanaato mid waxa weeye waxaa la horumarinayaa inuu labada wuxuu u baydhayaa tii soomaaliyeed xaggeeda u baydhaya liannaha akhaf iyadaa fudud waayo dee qofka dumara inay afurto mararka qaarkood dee yajuusu lidaruurati alkhayr daruuro cid kale ayay mararka qaarkood qofka dumari ayba jaa-is ugu tahay inay ku afurto tusaale ahaan qofkii xaamilada ahayd ee uurka lahayd sow jaa-isu ma aha mar hadday uur leedahay ay uurkeeda u baqdo inay afuri karto marka maxay u afurtay waa lidaruurati alkhayr bay u afurtay wakadalika waxaa la mid a tii murdicada ahayd hadday is tiraado ilmuhu waa kaa baktiyaya haddaanad naaska u dhiginin bishii soonna ay ku timaado soo shareecadu jaa-is ugama dhigin maxay inay u afurto lidaruurati alkhayr ya min hada albaab baa la ilxaaqiyay baa loo jeedaa ayib laakiin culima sheekhu wuxuu yidhi haadaa kulluhu dhammaanta waxaynu sheegaynaa mihaalkaah waa ida ida btuliya alcabdu bidalika haddii qofku arrintaa lagu ibtileeyo weeye waalmucaafaa man caafaahu allah wasala allahu waslama calaa nabiyina moxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka